بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لما تحبه وترضى آه marka hore dhammaan waxaan salaamayaa dhegaystayaasha website-kan hadwanaag news waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka anigoo dhammaantiin idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ah, magacaygu waa cabdilaahi cali cilmi waxaan ka soo hadlayaa ama aan metelayaa masaajidka weyn ee ku yaala magaalada toronto waa masaajidka abu hureyra center ee ku yaala bartamaha magaalada toronto waxaan jeclaystay maanta inaan idinka waramo maadaamaba ay bishii rabadaan ee mubaarakaha idinagu soo dhowdahay inaan inooga waramo amaba se halkan aan ka sheego waxyaabaha uu masaajidka abu hureyra u qabanayo dadweynaha reer toronto bishan barakaysan ee rabadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa marka hore inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaadhsiiyo bishii rabadaan oo ay ka harsan tahay dhowr maalmood inagoo caafimaad qabna oo iimaankeennuna uu sugan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaadhsiiyo inta aanan u gelin waxyaabaha masaajidka abu hureyra uu qabanayo waxaan horta marka ugu horeysaa aan dadweynaha la sheer garaynayaa ama aan jeclaystay inaan la wadaago bishan rabadaan ee barakaysan ee inagu soo socota horta ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu qur-aankiisa ku sheegay bisha rabadaan waxa weeyaan waajib saaran qof wal oo muslina oo baaliqa oo miyir qaba oo degan halka uu degan yahay inuu bisha rabadaan soomo bisha rabadaanna sidaynu ogsoonnahay waxay ka mid tahay arkaanta islaamka ee shanta ah marka laga bilaabo shahaadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulullah waxaa ku xigta sidaynu ogsoonnahay salaada oo la ogo iyo zakada oo la bixiyo bisha rabadaan oo la soomo iyo xashka oo la tago qofkii kari karaya run ahaantii fursad aad iyo aad u wanaagsan weeyaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaadhsiiyey bishan rabadaan waxaad ogsoon tihiin inuu wakhtigu aad iyo aad u degdegayo waxaad ka garanaysaa rabadaantii kal hore marka taariikhda dib u eegtid qof kasta waxay la noqonaysaa shalay oo kale run ahaantii dadyo fara badan oo inala joogay kal hore maanta ma joogaan waxaynu ugu yeedhanaa ilaahay ha u naxariisto baynu leenahay dadkii dhintay rabadaantan rabadaantii hore iyo tan dhexdeeda Een, hadda rabadaan baa inagu soo socotaa insha allah waxaynu dhammaanteen ilaahay ka rajaynaynaa inuu inagu gaadhsiiyo nabadqab iyo caafimaad haddaba waxyaabaha laynooga baahan yahay waa maxay bishan rabadaan bisha rabadaan run ahaantii waxa weeyaan bil uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aad iyo aad u ammaanay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa bishii rabadaan ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankana soo degay marka rabadaanta iyo qur-aankuna way wada socdaan Een, bisha rabadaan waa inaynu soonno soonku wuxuu ka bilaabmayaa marka salaada subax intaan loo kicin ayuu soonku bilaabmayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam siduu inoo sheegay wuxuu inagu yidhi tasaxaruu fa ina fii suxuuri baraka suxuurta cuna suxuurta barako ayaa idinku jirta marka qofka muslimkii wuxuu ka bilaabayaa maalintiisa soonka ah wuxuu ka bilaabayaa suxuur inuu cuno suxuurtaasi oo nebigu siduu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam barako iyo khayr uu ku jiro dabeetana salaadii subax baynu tukanaynaa haddii ilaha yidhaahdo halkaasi ayay maalinteennu inooga bilaabmaysaa inagoo sooman Ee, qofka muslinka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamada uu siiyey waxaa ka mid a yacnii bishii rabadaan adigoo ama shaqaysanaya ama howlahaagii adduunyo ku jira ayaa haddana isla mar ahaantaana waxaad ku jirtaa cibaado Ee, maalintaasi oo dhan waxaad ku jirtaa cibaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala ajar buu kuu qorayaa laakiin siduu nebigeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inuu camal waliba uu niyad u baahan yahay marka waxa wanaagsan bisha rabadaan marka ay soo gasho inaynu niyeysanno in ay tahay bishii rabadaan oo soo gashay inuu qof waliba ku tala galo inuu waajibkaasi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay inuu gudanayo una gudanayo ilaahay daraaddii subxaanahu wa tacaala waa kii ilaahay subxaana wa tacaala aayadda kale ee qur-aanka ku yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kale inoomu abuurin inaynu isaga caabudno mooyaane marka taasi ayaa inagu kelifaysaa maadaama aynu addoomo nahay ilaahayna addoonu nahay inaynu ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa aynu adeecno maadaama ilaahay inagu faral yeelay inaynu soonno ayaaman macduudaad buu ilaha yidhi waa ayaamo tirsan runtii waa soddon maalmood runtii aad iyo aad bay u cararayaan ayaamahaasi markaa run ahaantii waxaan naftayda iyo qof wal oo dhegaysan doonaa cajaladdan ama websitekan hadhuunaa ka dhegaysan doonaa barnaamijkan waxaan ku boori gelinayaa inay run ahaantii aad iyo aad looga faa'iidaysto bishan ramadaan ee ka haddii la yidhaahdo runtii ma ogid inaad rabadaan kala gaari doontid ma ogid inuu wakhtigu kuu saamixi doono wanaaggan iyo caafimaadkan iyo wakhtigan aad haysatid inaad wakhti kale heli doontid iyo in kale ilaahay baa og marka run ahaantii markay fursaddu kuu timaado waxa habboon inuu qofku ka faa'iidaysto gaaladun oo kan yidhahda moogtay opportunity knocks the door marka runtii opportunity aad iyo aad u wanaagsan ayaa albaabka inagu soo garaacaya oo ah bishii rabadaan haddii aad sigaarka cabi jirtay haddii aad jaadka cuni jirtay haddii aad waxyaabo ka xun samayn jirtay runtii waa fursad aad iyo aad u wanaagsan ood ka faa'iidaysan kartid bishan rabadaan ood ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqon kartid dadyow aad iyo aad u fara badan baa marka dembiyada dhex dabaashaan u qaataa maadaamaba aan ama maamahada xun ee soomaalida tidhaahda nin qoyan biyo iskama dhowro marka waxa laga yaaba qofku inuu waxyaaba badan ku dhex jiro uu yidhaha rabadaan haddii soo gasho kolley dembigayga la dhaafi maayo laakiin al akh walukt waxaan idiin sheegayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi qof wal oo dembi gala ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa wuu dhaafaya ilaa qof ilaahay u shariig yeelay mooyaane ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahayna subxaana wa tacaala dembiyada u dhaafaa ilaahay uu naxariis badan yahay subxaanahu wa tacaala markaa naxariista ilaahay yaan laga quusanin waxa weeyaan dembi kasta ood gashid ilaahay subxaanahu wa tacaala albaab weyn oo toobad laydhaa ayaa furan siduu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa jiray nin meel saxaraa marayey oo awrkiisii iyo alaabtiisii sitay dabeetana meel buu jiibsaday dabeetana awrkiisii iyo alaabtiisii ayaa ka luntay dabeetana ninkii waxaa ku soo yacni baxay inuu halkaasi ku halaagsamayo dabeetana ninkii oo quustay ayaa jiibsaday halkii u gamay dabeetana suddenly waxaa halkii soo istaagay awrkiisii oo alaabtiisii o dhammi ku raran tahay farxad daraaddeed ayuu ninkii iskala garan waayey dabeetana wuxuu yidhi ilaahow adigu addoonkaygii baa tahay anna ilaahagii baan ahay farxad daraaddeed buu isku qalday labadii kelmadood oo odhan lahaa marka nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka farxad badan yahay addoonkiisu markuu usoo noqdo ninkaasi magaranaysa awrkiisii iyo biyihiisii ay ka lumeen ee magaranaysa helay alaabtiisii ilaahay ayaa ka farxad badan subxaanahu wa tacaala marka uu addoonkiisu usoo noqdo haddaba walaalayaal cibaadooyinku way fara badan yihiin bisha rabadaan la qabto waxa ugu fiican ee ugu horeeya waa soonkii oo la soomo salaadihii oo la tukado lagu tukado weliba jamaacadda run ahaantii dadkeennu had iyo jeer waxay tixgeliyaan inay taraawiixda tagaan taraawiixda ayaad mooddaa in halkii faraq la geliyey laakiin waxaan leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu addoonsaday salaadaha shantaa ee faralka ah marka ragga weliba gaar ahaan haddii aad awoodid inaad shanta waqti ku tukatid masaajidka ayaa aad iyo aad u habboon taasaana ka horreysa run ahaantii soonkii oo dee salaaddii ayaa ka horreysa soonkii salaaddu waxa weeyaan waa waxa keliya ee ilaahay subxaana wa tacaala inagu addoonsaday uu qofku yani wejigiisii quruxda badnaa iyo jidhkiisii oo dhan uu ilaahay subxana wa tacaala daraaddii dhulka u dhigayo marka walaalayaal waxaan inagu dhiirinayaa dhammaantiinba inaynu salaadaha shanta ah aad iyo aad aynu uga adkaano dabeetana waxaa ku xigaya taraawiixdii in la tago oo laga qayb galo haddaba nebigu calayhi salatu wasalaam si inoo sheegay qofka taraawiixda la tukada iimaamka ee la dhammaysta wuxuu la mid yahay nin habeenkii oo dhan salaad usoo jeeday haddaba adigoo salaadaadii dhammaystay oo gurigaagii iska tegey oo iska seexday ayaa waxaa kuu socda ajri ah inaad salaadii oo dhan aad magaranaysaa tukanaysay habeenkii o dhan inaad u taagnayd salaad dabeetana waxa weeyaan salaada taraawiixda in la tukado jamaca lala tukado loo ogolaado dumarkana inay tagaan masaajidka caruurta in laga hayo habeenada qaarkood oo ma garanaysa dee loo daayo iyaguna inay masaajidada tagaan oo ay ma garanaysayay dikrigaa ilaahay kasoo qayb galaan haddii la yidhaahdo waxaa soo gaadhay tobanka maalmood ee u dambeysa bisha rabadaan tobanka maalmood ee u dambeysa bisha rabadaan waxaa ku jira habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo habeenkaasi oo run ahaantii ka khayr badan kun bilood ama saddex iyo siddeetan sannadood ayuu ka khayr badan yahay habeenkaasi qofka uu ilaahay waafajiyo subxaanahu wa tacaala in nebiguna calayhi salaatu wasalaam dhexidhka ayuu dhexda isaga xidhi jiray tobanka habeene u dambeysa dumarkiisana uu ka haajiri jiray masaajidku geli jiray ilaahay buu subxaanahu wa tacaala bari jiray tobanka habeen ee u dambeysa ayuu ilaahay aad iyo aad u bari jiray marka walaalayaal qofka ay fursaddu u saamaxayso inuu masaajidka galo uu ku ictikaafo run ahaantii waa fursad aad iyo aad u wanaagsan in laga faa'iidaysto ta kale een soo iloobay een aad iyo aad u jecelahay runtii dad badan ayaa waddankii jooga baahi badan baa jirta waa bilaha run ahaantii aad iyo aad u habboon in sadaqada la bixiyo oo dadkii la xasuusto waxaanad ogaataa walaalkayow walaashayay in maanta waad haysaa dadkaasi ma hayaan runtii ka faa'iidayso fursadda u dir wixii aad u diri kartid gaar ahaan bishan rabadaan adigoo ilaahay daraaddii subxaanahu wa tacaala ula niyoonaya waynagii markii hore soo nidhi inama alacmaal biniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa camal waliba waxa weeye niyadda ayuu ka bilaabmayaa markaa niyaddaada geli markaad reerkiinna walaashaa walaalkaa ama cid aad u dirisid lacag inaad niyadda gelisid inaad ilaahay daraaddii subxaanahu wa tacaala aad ugu dirisid sidaasi ayuu ilaahayna subxaanahu wa tacaala adigana kaaga aqbalayaa iyagana subxaanahu wa tacaala ilaahayna u ka aqbalayaa walaalayaal waxaan runtii waynu garanaynaa rabadaan waxaa iga tahay isxasuusin iyo magaranaysaa nin cilmi badan leh ma ihi laakiin waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku yidhi wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuuminiin waxa weeyaan xasuusi xasuusintu waxay wax u tartaa muuminiinta marka waa iga xasuusin insha allah haddii aan wax qalada idhi waa naftayda iyo shaydaanka haddii aanan siibayna waxa weeyaan waa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala iminka waxaan soo daadegayaa waxyaabihii masaajidka abu hureyra uu ugu talagalay bishan rabadaan dadweynaha reer toronto kow horta soo gelitaanka bishan rabadaan waxaad kala xidhiidhaan telefoonka ah four one six seven five two one two zero zero waxa weeyaan ama axadda ayay rabadaan soo gelaysaa ama isniinta haddii la yidhaahdo Ah, bishan augustna ay noqonayso eh, ama thirty ama thirty one haddii la yidhahdo waxaan jeeda thirty one ama first of september ayay rabadaan ku beegan tahay marka masaajidka lala soo hadlo insha allah En, afur ayaa jiri doonaa maalin walba waa laga afuri doonaa masaajidka abu hureyra haddii ilaha yidhaahdo wixii sadaqaa eed masaajidka ku taageeraysid diyaar buu masaajidku u yahay inuu idinka aq- i- inuu idinka qabto zakaatulmaal waa la qabanayaa zakaatulfitri waa laidinka qabanaya haddii ilaha yidhaahdo En, wixii tabarucaata sidaad ogsoon tihiin masaajidka hadda waxaa lagu leeyahay weli hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar marka taasina waa fursad aad iyo aad u fiican inaad kasoo qayb gashaan masaajidka lacagtaasi harsan ee la bixinayo haddii ilaah yidhaahdo taraawiixda waa lagu tukanaya masaajidka qiyaamu leylka tobanka u dambeeya waa lagu tukanaya haddii ilaah yidhaahdo salaada ciidana insha allah masaajidka ayaa lagu tukan doonaa marka wixii macluumaata iyo wixii su-aala ah ee ku saabsan bisha rabadaan insha allah sheekh siciid ayaa masaajidka jooga la soo hadla haddii ilaah yidhaahdo wixii madmadow idinkaga jiraan ee rabadaanta ku saabsan waanu joogaa masaajidka haddii ilaah yidhaahdo waxaan mar labaad idin leeyahay eh, ilaahay subxaana wa tacaala hayna gaadhsiiyo bisha rabadaan hana inaga aqbalo camalkeena suuban En, insha allah waxaan dhammaanteen ina leeyahay ku sooma kuna afura caafimaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu